waxaanoo wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya alaabaanu ku soo qaadanno qodobada ugu xiisaha badan ee toddobaadkaas ayaa toddobaadkan waxa aan door bidnay in aan ku soo qaadanno arrimaha siyaasadda ka murugsan ee haatan ka taagan magaalada baydhabo caasimadda gobolka baay gobolka baay caasimadiisa magaalada baydhabo ayaa ku dhowaad laba sannadood waxaa ka jiray siyaasado iska soo horjeeda kuwaasi oo mararka qaarkooda saameyn aada u adag ku yeeshay guud ahaan xaaladda guud ay ku sugan tahay magaalada baydhabo haddaba xaaladahaasi soo jiitamayay muddooyinkii lasoo dhaafay ee ku dhowaad labada sano ahaa ayaa waxa ay u dhaxeeyeen kooxo kale fikrado galgadisan islamar ahaantaana kasoo wada jeeda gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya maamulada halkaasi laga kala dhistay ee saddexda gobol iyo lixda gobol islamar ahaantaana u xuubsiibtay qaab ogolaansho ka helay dowladda iyo beesha caalamiga iyo kuwa iyaguna ka helay ogolaansho shacabka ku nool goboladaasi ayaa intuba waxa ay dardar geliyeen howlahoodii ku aadanaa siyaasadda guud ee ay ku doonayaan in ay ku hantaan gobolada ay maamulada u samaysanayaan haddaba iyadoo hardankaasi siyaasadeed ee saddexda iyo lixda uu ka jiray gobolka baay guud ahaana saameeyey siyaasiyiinta iyo waxgaradka aqoon-yahanada kasoo wada jeeda gobolada koonfur galbeed ee lixda ah ayaa waxa aad moodaa beryihii lasoo dhaafay inuu galay wejiyo cusub haddaba wejiyada cusub ee uu galay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ugu horeeya kadib kolkii ay soo gebagabeeyeen kooxda lixda gobol ee uu hogaaminayo madaxweyne madoobe nuunow dhismihii maamulka dowladda ee ka koobnaa hay-adihii fulinta iyo tan madaxtooyada sidoo kale baarlamaanka ayaa haatan waxa ay bilaabeen in ay sidoo kale sameeyaan gudoomiyayaashii gobolada iyo degmooyinka guud ahaan gobolada koonfur galbeed ee lixda ah halka kooxda saddexdaa iyaguna ay ku shirsan yihiin magaalada baydhabo bannaankeeda xarunta amisom gudaheeda ayaguna lasoo sheegayo in maalmihii ugu dambeysay howlahii ay ka wadeen halkaasi dhaqaale awgii ay fadhiid noqdeen haddaba arrimahaasi kasoo ifbaxay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada baydhabo ayaa waxa aad moodaa in uu haatan marayo meel aan la saadaalin karin halka uu caga dhigan doono haddaba magacaabistii ay magacaabeen guddoomiyaha gobolka baay iyo weliba guddoomiyaha degmada baydhabo toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa la sheegayaa taasi in ay walwal aada u ballaaran ay ku abuurtay qeybaha mas-uuliyiinta ah ee horey dowladda federaalka ay usoo magacaawday guddoomiyihii hore ee gobolka baay cabdi aadan huusow oo isaga tan iyo febraayo sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban gacanta ku hayay guddoomiyenimada gobolka baay ayaa haatan maamulka madoobe nuunow ee koonfur galbeed lixda gobol waxa uu halkaasi u magacaabay maxamed cali aadan qalinle oo ahaa rugcadaa siyaasadeed islamar ahaantaana soo halgamay halka xasan macalin ibraahim bicolo ninka lagu magacaabo guddoomiyaha degmada baydhabo ahaa ayaa madoobe nuunow maamulka koonfur galbeed madaxweynihiisa lixda gobol iyo golaha guurtidu waxa ay xilkaasi u magacaabeen maxamed cali axmed oo loo yaqaano maxamed dheere haddaba tallaabadaasi ay qaadeen ayaa waxa ay weliba sheegeen in ay wadi doonaan magacaabista guddoomiyayaasha gobolada iyo maamulada degmooyinka intaba haddaba hadalkaasi ayaa waxaa aada uga caraysiiyey genaraal ibraahim yarow oo ah taliyaha guutada lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee jooga gobolada baay bakool iyo gedo sidoo kale taliyaha booliiska gobolka baay ninka lagu magacaabo mahad cabdiraxmaan haddaba labadan mas-uul oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa labaduba waxa ay ka hadleen in arinka haatan soo kordhay uu yahay arin loo baahan yahay in si deg dega ayaga ay wax uga qabtaan waa kan mahad cabdiraxmaan taliyaha booliiska gobolka baay oo ka hadlaya xafladda shirka jaraa-id ee ay shalay ku qabteen magaalada baydhabo waxaan taagannahay ritigiioo caloosha laga rabaa waxaan ogayn ritiga in kurska laga rabo kor laga rabo hadda waxaan taagannahay ritigiioo caloosha laga rabaayo calooshaan kaga guuraynaa lale waa raraaya ritiga haddana nimanka odayaasha ah nimanka odayaasha ah oo yidhi waxaan magacownay maamul gobol iyo degmo xubnahoodii wata macnaa guddoomiye gobol oo xubnihiisi wata iyo guddoomiye degmo oo xubnihiisi wata kii wax dilo kii diyo laga rabo kii diyo ka maqan kii hal laga qaado kii sac laga qaado kii beer laga haysto maamulkiisa loo doortay halkaasu jira inuu u doodo dowladdana wakiil ooga ahaado waxaan taagannahay nabadoonaan nahay oday dhaqan baan nahay waxaan dhisayaa anaa dowlad dhisaaya dhiisi baan dhisaa guddoomiye degmaan magacaabi guddoomiye gogol baan magacaabi waxaas waxba kama jiraan adduunyada meelay ka jirta malaha adduunyada raadla raacay leeda odayaashannada waxaan u diraynaa waxay hawshoodaa inay qabsadaan waa odayaashannadii waa nabadoonnadannadii waa u aqoonsanna hawshooda inay qabsadaan waxaan taagannahay inkastoo mahad uu arrimahaasi sheegay ayaa haddana waxaa muuqata in hanjabaad aada u kulul ay ka soo yeertay markii ugu horreeyey genaraal ibraahim yarow oo isaga ah taliyaha guutada lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan aagga gobolada baay bakool iyo gedo waa kan genaraal ibraahim yarow oo u hanjabaya odayaashiisa dhaqanka wax la qaadan kara maaha dad le dowlad ma jirta qaran ma jira annagaa wax ah annaga wax dhisayna meel adduunya laga arka malaga sheegin marka arrimaha noocaasa ayaa shirka jaraad uu ku saabsan yahay ma yeelayna annaga in ummaddeeda dhaqan lagu abuuro ma ogolaanayna in odayaal siddeetan jir ah ama sagaashan jir ah ayaga naftirkooda u baahan tale in tale la siiyo ay ay taliyaan ama tale bixiyaan dad afmasheere ah afmasheerin ah oo ummaddan maxaa la yidhahda jiritaankeeda iyo noloshooda goleyn oo doonaya intaan la wadan way diidihiin meeshaan ay fadhiyaan qaar saddex afar baan ka soo hartay waxay wadaan farqalad ee ku soo horjeeda qarannimada muxaahay soomaaliya iyo jiritaanka ummadda dignimadii dagaal ku abuuraan gobolkan ama gaarhaan degmada baydhabo ay u kala saaraan dadka laflaf iyo qabiil qabiil ma loo dulqaadan karaa arrintaas kow warbarasa gobol iyo d c odayaal soo dhisay annaga weliga maanan arag dowlad ayaa shaqa kule dowlad ayaa dhisaysa odayaashan beenta isu sheegay oo raba ummaddan in ay lugooyaan oo dhibaato ay horseedaan dadkan waa dadkiina dhibaataha horseedina ka jooga war ka joogaan idin leenahay dhibaatada aad u horseedinaysaan ummaddan ka daaya dagaal waa laga soo daalay dagaal looma baahno abaabulkan dagaal aad ku jirtaan joojiya haddaad joojin weydaan tallaabo sharci ah oo ciidahan idinka qaadan tallaabo milatariyan qaadaynaa cid dambe oo lagala gabanayna maanta waa dhammaaday sheekadaasi ha la joojiyo dhibka aad wada haddaad dhib dambe idinku arrin dhibku abuuray kulligiin xabsi aan idinku goyna maxkamadaan laydin saaraya oday dhaqameenna saas kusii ahaan maysaa waraabaa leed raadsi waa taqaanaaye maxaa ku soo gelaya shaqa dowladeed dhibaatada jiya waa wax idinka idiin roon haddaad joojin weydaan wallaahi tallaabaan qaadaynaa
kaasi waxa uu ahaa genaraal ibraahim yarow oo ah taliyaha guutada lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka kaas oo hanjabaad aada u ballaaran maalinnimadii shalay kula duldhacay odayaasha dhaqanka beelaha digil iyo mirifle kuwaasi oo haatan golahooda guurtida ee koonfur galbeed lixda gobol wuxuu siibtay dhismaha maamul goboleed maamul goboleedka iyo weliba guddoomiyeyaasha gobolada iyo weliba degmooyinka gobolada lixda ah uu ka kooban yahay si kastoo loo dhigaba arinkan haatan kusoo kordhay siyaasada baydhabo ee haatan u muuqda in uu gudagalay gacanka hadalka wakhtigiisii ayaa waxa ay dad badani dayro ka keenayaan in arrimuhu ay noqon doonaan kuwa faraha ka baxa islamar ahaantaana aan dib loo hanan karin
ninka kuba dhulkeeda ee katashada guma istninka kuba dhulkeeda ee la tashada guma istow kugu garanay talaadaad la gurguuranaysa ee cadka goosa kugu garanay talaadaad la gurguuranaysa ee cadka goosa bucdara gargaarkiyo gogoshaada lama cuno cidaada lama aqriyo gargaarkiyo gogoshaada lama cuno cidaada lama aqriyo xaqod gacanta haysa ilaah kugu gargaara xaqod gacanta haysa ilaah kugu gargaara gurmad male khiyaamo gorbago hortii ka dambaysamay kula soo wadagurmad male khiyaamo gorbago hortii ka dambaysamay kula soo wada waray geed sare waabow inta ka roon waray geed sare waabow inta ka roon gaashaan dhigeeliyo shicibkoon gorfeeyo guldarrada rag ii dhigay maxaan kaga gamayna
warkii oo kooban wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in qarax dad badani ay ku dhinteen uu caawo ka dhacay magaalada warkaasi waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo isaga sida uu ku soo waramayo dhacdadaasi dad goobjoog u ahaana ka waraystay waa kan wariye maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada caasimadda ah ee muqdisho qarax hoggan ayaa goordhow wuxuu ka dhacay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga hoteelka wehliye waxaana la sheegay qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo ruux isqarxiyey gaariga uu waday faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa waxaa la sheegayaa in ka badan toban ruux in ilaa hadda ay ku geeriyoodeen qaraxa inta la ogyahay iyadoo sidoo kale dhaawaca intaasuu ka badan yahay dadka ugu badan ee waxyeeladu ay soo gaartay ayaa ahaa dad ku qaxweynayay agagaarka hoteelka kuwaas oo u badnaa dhallinyaro waxaa la sheegayaa dadka dhaawacyada ah in loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo xaaladooda caafimaad haatan lagula tacaalayo goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa xiray askarta dowladda kuwaas oo ilaa iminka baaritaano ka wada ilaa iminka ma jirto mas-uuliyadda weerarkana cid sheegatay hase ahaatee qaraxyada noocan oo kale ah ayaa inta badan waxay ka dhacaan magaalada muqdisho iyadoo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaro dadka shacabka ah saraakiisha dowladda soomaaliya ayaana weli faahfaahin ka bixin weerarkan ismidaaminta ah ee goordhow ka dhacay caasimadda dhanka kale wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in xoogaa horumar ah laga gaaray wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ee ka socda magaalada garowe kaas oo shalay furmay waxaa si aad ah looga hadlayaa in dowladdu ay caddayso waxay ugu yeertay maamulka gobollada dhexe ee loo aqoonsaday mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale in dowladdu ay caddayso deeqaha ay ka hesha caalamka ee ay ku hesho magaca soomaaliya qaybta ay ku leedahay puntland iyo weliba siday u heli karto iyo arrimo badan oo ku saabsan caafimaadka horumarka nabadda iyo weliba arrimo kale warar horudhaca oo soo baxaya ayaa sheegaya guddiyo labada dhinac ay u xil saareen arrinta in xoogaha horumar ay ka gaareen wadahadallada lana diyaarinayo in si wadajir ah puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya heshiis kale ay u kala siixidaan sidoo kale wafdi oo hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada baydhabo caasimada gobolka baay ayaa waxa ay ku waramayaan in odayaasha dhaqanka golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya ay ka jawaabeen hanjadaad maalinnimadii shalay ka soo yeertay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo weliba taliyaha taliyaha ciidanka xooga dalka guutada lixdanaad ee gobolada baay bakool iyo gedo jenaraal ibraahim yarow iyo sidoo kale gudoomi taliyaha booliiska gobolka baay mahad cabdiraxmaan shirkan jaraa'id oo maanta ay ku qabteen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya xarunta madaxtooyada ee maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya shirkan jaraa'id ayaa kasoo qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo xubno kala ka mid ah maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo ujeedka shirkan jaraa'id loo qabtay oo ahaa mid looga soo horjeedo shirkii jaraa'id ee shalay ay qabteen maamulka gobolka baayikan degmada iyo guddiga amniga ee magaalada baydhabo shirkan jaraa'id ayaa ka hadlay dhammaan xubnihii kasoo qaybgalay oo ka mid ahaa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ugu horeeyeen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya inaan bi alxamdulilaahi shaqadiisna ebnaga lasaga reebaaye manashayda ma yihiin bulshadii malaadu umo dadweynuhu umo inaaka naga taano isdhatis shacabweynaha naga taano ogaasadani magaaladaas meelo fidaan karaano iso hirhiraana karaan taas magaalaas waa bafadaan dhamadaasaa bueega dhiga dhaafa dhereeyona hatta madun adduunyada wali hamaraano fadaan hamarna ihloobi ama sagaalubay gooy sagaalubay gooy baasi adduunyana sugaayo fadaan jarta maraa waa nookidhirta fadaan anasa hiraan anasa sugeelan latin bacdi eeda downa awoodii ilaayogsan sii hangadaalka tanka oo koonfur galbeed dhisanta ilaaheedisi ilaaheedata rasuulsheedata lanjee ilaahow ikaalme imaayna dowladii una amarana siday feermaana sidii feermadii tiyaayay umiisatay onoona warku sugaana ma argo hatana kolbantii koonfur galbeed ha guulaysa koonfur galbeed ha guulaysa waxaan kale way ogaada saada dadku walaaladan ah dowladayadu mas-uulka ah laanta boliiska ah laanta militerka ah dalasoo fiirsada adamayadu waxay saareen in ciidamada sida qiilka ay hormato adduunku waa ku qabato banaanada macnaa meelilakokoodooba ay dadka kuqonfurkatadaalo jidkahaykuba ini odagu qaado in deeri hiriyada dheerta sharaftaala kutiyi waana dhiyaasa sharafkooda sharaftaa udhiidi haddana sharaftaana udhiyaasa hore dhiyaasa idaacado adag handibaasona idaacado xor waayo dada ku dambooyo dada leeyiin dad ilaahay abuuray fartada teegi kormale maywa walkunu sheegahay walkiib aad rabtaa uleeday wali badaasa in sheeg adiga ha sheegti runa ay sheego sheegahay quraan leeyiin horta idaacadow saasa koo laha mar wuxuu nahay generaalka ibraahiyadow waa jirnaalka annaga waxaana ka filayay in maanta maxay aheeday wanaaggan iyo sharaftaana iyo difaaca dalka ka shaqeeyo in odayaasha guurtada kusoo noqdo kamaana filin meesha cirkaan ka filayna caad looga yimid dadkaada kuhinjibahayka dalkiyolle dogaalkaniyotan dadkaada kuhinjibahayk maamsad imad lamad imad sadhaad imad afarad inihabadka baydhow ku dhiido lama askari oo digini marfluku dhalden imiiska jira malan fadhitaas unin sugun inin isdin ilaahay lama jeedo haddii ada go-aanka indhada askar iska dili horena hana iska dili wal faa'iidee lagu shaadina male go-aanka noo dhamaynayo allahu ka dhimana hiiriya kal wali lahaa way lahaa taliyaha qaybta booliska iyo janaal ibrahim yarow wali lahaa iblaana sheek wiidi ma sabab lahe xaanuma sabab lahe adigu wali koosodaas meelaha dadka kulatay ininta miyaanka may rahayso xoreyta dadka may rahayso danaytu sadayaasha may rahayso amarku gaadatu antaa dormani beedantu odaaka dhaafadtolo taga tumaayni ama meelay fartaniin kuwetu taas horbaan diinna maama ogolaadana dhibaato dhoorahani maanta odhan baagunoo ka dhamadi dhiig baagunoo ka jeedahay dhiigda mubayro jaamiyakiyeen si kastaba ha ahaatee odayaasha dhaqanka beelaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah odayaashii soo dhisay dowladda federaalk soomaaliya aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada baydhabo axmed saadiq axmed deeq halkaa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www dad wadajir radio sidoo kale ayaa waxaa si toos uga dhegeysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya taleefonka lambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wararka ka imaanaya gobolka gido ayaa waxa ay sheegayaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay oon aada u ballaaran biyo la-aan iyo weliba gaajo ay dad badan ugu geeriyoodeen deegaano ka mid a gobolka gedo ayaa haatan waryaheena axmed cumar saalixi waxa uu soo sheegayaa in gobolka ay ka curteen roobabkii waa kan waryaheena axmed gobolka waxaa laga daayay roobka inkastoo degmada barbaaray uu sameelay laakiin waxa uu ka daayay dhul badan oo noo annaga iyo baled xaawo sida tuulo barwaaqo burtagaal qaabo kuda oo tuulada dhaadheer dhulkaas oo dhan roobab baa ka daaya roobabkaa ka daayay deegaanada kale barbaar iyo baled xaawo ma la socon kara waa roobabkii xilliga daydka roobabka xilliga daydka waa la odhan karaa sababtoo ah roobka sanad galab ayuu bilowday xalay dhan buu daayay haddana saddexda afar saac uu qaaday kasacdi haddana xalay todoba saac uu cusub oo areennimo haddana dib ugu da-ay marka deegaanada markaad wareysato oo la xiriirna dadka reeyiga waxay keenayaan inay heleen roobab dowlo aad u badan waa tahay dadka deegaanadaasi ku nool inta badan sidaan la socono waxay ahayn dad ay saameyn u yeelata abaaraha ay biiraanta marka ma la saaran karaa dadka hadda biyo fiican ayay heleen hala haa deegaanada uu ka da-ay awal waxaa ka jirtay biyo dhaamin ay dhaaminayaan baabuur marka waxaa la odhan karaa in micnaha laga gaarsan doono inkastoo gobolka uu hadda roob si wanaagsan u yareenin laakiin dhulka uu helay waa dhul kooban marka dadkaas roob fiican ayay heleen waa ka gaarsan doonaan biyihii ay ugu dhaaminayan
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo warbixintaas nooga soo diray fadhigiisa magaalada baardheere ee gobolka gedo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka garbahaarey oo haatan galay weji ay dadka isugu yimid shirkaasi ku falanqeynayaan masiirka gobolka gedo iyo halka ugu dambeyn uu raaci doono waa kan mar kale waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi wejiga soomaal oo lagu daaqay oo midnimada shaeca oo ku kulmay oo hadda gabdhaha ka yimid iyo ganacsadayaal ay ku wadeen waa laga daaldaalay oo nin siyaasiin oo dana xoolaha ka daaldaalay haddana xaaladiisu wan kartaa oayaal baa sii shirka kaahi ka baxa insha allahu hadda waxaan jecel inaan gacanteeda kusoo wareejino shir beereed oo beesha u dhantaay oo dib loo ilaamiyo ay boqolaan argooyina madar waalkas waxaa sheegtay in shirka wejiga loogu talagalay in laga daalmaray marka maxaad inoo sheegi kartaa waxyaabaha dhan kamid taageesha dhaqanka gobolka jiro waxaan ku sheegi karaa shirku waa laga magacabeeyay shir midnimo oo beesha furo beeshana kuma dhamo oo meeshii dhaqankii ma helaan siyaasiyiinta iyo saakadisayna ma helaan niman marka dowlado gaara wato oo siyaasado gaara wato oo aan u arkay magobol kale inay qalqalsa iyo ka abuurayaan baa adiga shirka dacaldaalay waana laga hadlay odayaashii dhalanka oo hadda meesha joogay iyo amada waan la hadlay waxaana loo baahno in la qeexeeyo sidaa kuma soconayo ninkii siyaasad ku dagaalan hadlana meeshii waagayo asagaa waxay aan kaa yidhaahdeen lacag andaara lagu asaabo shirka oo shaqso kuwa qaada laguna tilmaamisto sida macmalka xidda leedoo kale waan ka dugnay kuwa qaadeen mamal sistemaaanta ay yidhaahdeen gobolka dowlad taasna waan ku baxsanay waxaan u sheegaynaa maamulka dowlad meel kasta inuu imaan karo hadaa uu soo hor wasigeeda soo horleesay oo barakaas gobolka dowlad uu imaanayo madaxweyne kuweysigu soo daba socdo insha allahu tacaala sidaasaa rajaynaynaa shirkan annaga dhaqanka insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeyo inaan la wareegnaan jecelahay marka siyaasiyiinta qaabka shirka loogu talagalay dhinac u wareejinaya yaad ka dhusata waayo raggan baa joogay adigu rag badan kuusan maayaa joogay waxaa joogay maxamuud ilaalin baa joogay wabiican lixda gobolaa ka yimid waana ilaa ka soo meesha waa ka yimid hadda hadda shiro oo asaga sakarkiisu siduu ku salaysan yahay aan hadda aan fahmayno oo waxyaalahan shirka aan ka soo bixin jaamahan ka soo bixin oo sheegyada iyo imilada iyo warag ku shidayay yaa ka mid ah adigu raggaasaa ka mid ah marka marka raggaas ujeedadoodu waxay tahay in maamulka jubba maamulka gobolka limusl state maamulka jubba waayo halkaasaan aragnay maadaama haddii hadda xilli laga hadlo lix gobol iyo danfii xita ay ku jireen lix gobol iyo saddex gobol hadaladooda sacadan ba ay leeyihiin waanu aragnay dad maaragtay arrinta ayadaa kasoo horjeedo aad iyo aad baan arrintaas loo dhaliilay annagana hadda waqti ilaah laantaas ma socda ka dalayn baan nahay gobolka waa ka dalayn wixii dhibaataha ee gobolkaas ku daleen qofku wax ka yahay wixii nabada oo ku daleen qaasku wax ka yahay macana soo baxsano shirkaana waa shir beele oo beesha inay salaadkeeda ku soo hadduu siyaasad yahay iyo hadduu dhaqan yahay iyo hadduu waxkasta yahay lagu talagalin weeye shir maalmo dhammaanayana maaha shirka siyaada walkaama maaha insha allah waxaan daalnahay inaan ballaarino oo ilaa rugya waxlamaa jawaabta hoose adha oo horbaha laga yimaado xildhibaan dowladda federaalka ay yimaadaan madaxda jubbaland ay yimaadaan cid kasta oo wax baahanaysa ama doonaysa ay imaado sidaasaa qashu ahaa waxyaalahan hadda looga duumuqanayo madaxa loo dulqaadan kara maaha annagana waa ka hadalna insha allahu tacaala waana u sheegaynaa inaan arrintaasi kasoo horjeedno
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena axmed cumar saalixi oo magaalada baardheer ee fadhigiisu yahay islamar ahaantaana khadka telefoonka ku waraystay cadow siraad oo ka mid ah afhayeenada shirka haatan ka socda magaalada garbahaarey ee caasimada gobolka gedo sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa in ka badan laba toddobaad magaalada afgooye ay mugdi tahay habeenkii islamarkiina korontada guud ahaan ay ka maqneyd magaalada waa sidee xaalka degmada afgooye iyo korontada lala-aa tan iyo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay
ku dhowaad laba isbuuc oo koronto la-aan ay ka jirtay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta waxaa dib u soo laabtay korontada degmadaas kadib markii halka shirkad ee dabka siisa guud ahaan degmada afgooye ay sheegtay cillad haysatay isbuucyadii lasoo dhaafay in ay haatan ka baxday oo ay soo hagaagtay saameyn badan ayay ku yeelatay koronto la-aanta degmada afgooye sidaa ay ku waramayso hooyo faadumo cumar oo ka mid ah haweenka ku nool degmada afgooye anaga qafaaciyaalkeena bareebaday habeenkii dhisaan iskuulaad ma jiraan goobaha ganacsiga way xiran yihiin ana hadda kula hadlaya waxaa ahay maamo gurjoogta ah xalay cunugaa sabacaan iga noqday waxaan waayay farmasi ah jiniin kaalmaanta oga soo gatay sidoo kale dhanka ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayay heerka koronto la-aanta ee ka jirtay degmada afgooye iyadoo xilliyada habeenkii ah wax shaqo ah goobaha ganacsiga ah degmadaasi uusan ka jirin iyadoo galabtiiba ay dadka kala xaroonayeen sida uu inooga waramayo mid ka mid a ganacsatada degmada afgooye waxaa iska jirtaa hal bakeriyaa iska soo gatay d c i ahaana iska jirtaa ma habeenkii taasna iska ganacsadaa ilaa laba sac xarunta dhibaata maxaa loo dadka dadka dadka laftadaaba u baratide koronto la-aan habeenkii maba la socod karaba degmada afgooye waxaa ku tiilay hal idaacad taasina waxaa saameeyey koronto la-aanta iyadoo muddadii korontada ay ka maqneed magaalada idaacadduna ay hawada ka maqneed maxamed abuukar macda waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka shaqeeya radio afgooye waxaan wax ka weydiinay saameynta ay koronto la-aanta ku yeelatay shaqadooda aad waa mahadsan tahay maxamed kaafi maantii degmada afgooye oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa jirta hal shirkad oo bixisa korontada oo magaceeda loo yaqaano danab rumaantii iyada ayaa labada xaafadood degmada afgooye ka kooban tahay waa gedigan iyo gedigii kale koronto siisa inkastoo shirkado macmal ay jiraan labiyi toban maalmood ilaa saddex iyo toban maalmood korontada waxaa mid hawada ka maqan oo dadkii degmada ay u baanaayeen koronto aysan heli karin koronto ku filan mas-uuliyiinta shirkada korontada iyaguna waxa ay sheegeen in cilad ay haysato matooradii korontada dhalinayay ay dhammaantoodba cilidoobeen kuwa cusubna ay keeneen kuwii cusub ay keeneen haddana ay cilidoobeen taasaa waxay keentay muddo saddex iyo toban maalmooda ay koronto la-aan ka dhacdo degmada afguu iyo gobolka shabeellada hoose idaacaddii degmada ku taalay korontadii ayaa saameysay waa ay dhintay muddada korontada hawada ka maqnaan iyadana waa ay dhintaneed runtii dadka degmada ku dhaqan qaarkood saameynta waa ay wada dareemeen iskuulla waxaa jira haweenkii shaqeeya waa ay wada xirmeen goobaha caafimaadka oo kale haweenkeedii gargaar deg dega loo baahdo lama heli karo oo sababo dhinaca korontada oo aan shaqaynaynin ayay markaasi dadka u heli karin waxaa dhacday in maalintii dadka ay wada samaystaan haweenkii waxay u baahan lahaayeen inay haweenkii guriga maalintii guuda ay guriga ku wada xareystaan haweenkii aysan soconin taasi ayaa dhacday xaafada qaar ee degmada afgoy waata ee waxay nagu waranta korontadii magaalada hadda ma soo laabata marka mase weli waa sidii maanta oo taariikhdu ay tahay labayo toban korontadii waa ay timid subaxii waa ay timid waxa ay baxday afar saac shan saac waa ay maqneed lix saac ayay imaaday duuradii ilaa iyo sagaal saac waa ay shaqeysay toban saac iyo kow iyo toban saac iyo labayo toban saac waa ay maqneed haddan kula hadlay waa ay shaqeynaysaa had kadibna inay joogi doonto inay bixi doonto lama ogaa dadka hadda koronto la-aanta si weyn ayay wada saameen dadka degmada afgooyena aad iyo aad ayay u hadalhayaan koronto la-aanta sidoo kale xagga ammaanka ayay saameyn ku yeelatay koronto la-aanta ka jirtay degmada afgooye waxay ka bedesho waaba cabsanaysaa ma dhici karta dhoowey baa meeshan oo laamiyo fiican mala god iyo doon waa rooba xagaaya iska da-aayo ma maxay u saameyn weysa banaan laba qof oo isu tegi karta malahan habeenkii qof walba wuu cabsanaya gurigiisa ku jira awalo ammaanka qalqal ku jiray haddana wayba kasii daran tahayba maxamed kaafi sheekh abuukar radio wadajir muqdisho
aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafe warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho war degdega oo iminka naga soo gaaray magaalada muqdisho uu noo soo diray waryaheena maxamed kaafe ayaa waxa ay ku waramayaan in degmada heliwaa ee gobolka banaadir gaar ahaan xarunta maamulka gobolka banaadir haatan ay ku socdaan madaafiic iyo weliba huubiyayaal kuwaasi oo halkaasi ku garaacaya sida uu ku waramayo waryaheena niman looga shaki qabo in ay yihiin xarakada shabaab dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in madaafiicda haatan ay ku dhacayso meel aada ugu dhow xarunta maamulka gobolka banaadir ee degmada heliwaa oo caawa ka socota xaflad lagu maamuusayey maalinta calanka oo ah labiyo tobanka oktoobar oo maanta xafladaasi oo sida uu wariyaheena ku waramayo ay ka qaybgalayeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka khasaaraha madaafiicdaasi ay geysatay ilaa iyo haatan war looma hayo laakiin waxaa la xaqiijinayaa in madaafiicdaasi ay ku dhacayso goobo aada ugu dhow halka haatan uu ka socdo xafladda labiyo tobanka bisha oktoobar oo ah maalinta calanka dhanka kale xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ayaa iyadana waxaa lagu soo waramayaa in iska hor imaad aada u xoog badani uu haatan uu ka socdo una dhexeeyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa xarakada shabaab dagaalkan ayaa waxaa lagu waramayaa in ay soo qaadeen xarakada shabaab kuna qaadeen fariisimo ciidamada milatariga ay ku lahaayeen xaafadda suuqa xoolaha sidoo kale ayaa dagaalkan isagana waxaan la ogeyn ilaa iyo haatan khasaaraha uu geystay ayadoo warkeenii maantu inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexdii galabnimo haatanna ay gebageba tahay wakhtiga inta dib dambe barnaamij dambe oo xiisale aan ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaan maxamed siidow mayow oo intuba idiin leh sidaas iyo ammaano ah
راديو wadajir waa idaacad madax bannaan kana madax bannaan siyaasadaha isdiidan ee beelaha soomaaliyeed kana shaqaysaa helidda nidaam ku dhisan sinaan dhexdhexaad cadaalad nabad iyo weliba horumar waa idaacadda keliya ee kuu soo tabinaysa warar la hubo la isku hadlayn karo oo ay goobjoogayaal kuu soo tabinayaan warbixin wanaagsan waxyaarlada jira maqal fasiix ah suugaan wacan wadajir radio kala soco walaagila sheega wallayka jaree wehelkaa ku weeldhoy warbaahinta caalamiga ah ee wadajir ada oo inis wareerina oo waabka adaroogta warwalaagiba caalamka jara wadajir media kula xiriir wacdigiiyo diintiyo iyo waanada culammada axaadiistii nebigeenna intaba kala soco radio wadajir sidoo kale radio wadajir waxa ay kuula diyaar tahay xaysiimo tayaysan oo kor kugu qaadayo ganacsigaaga ogeysiis tacsi baasin intaba waxaad ka helaysaa wadajir radio